جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي بسم illaahi araxmaan araxiim warka madaxdiisii maleeshiya ka tirsan murtadiinta puntland oo ka cabanaya mushaar la-aan ayaa saacadihii lasoo dhaafay xirtay garoonka diyaaradaha ee magaalada garawe sargaal ka tirsan kooxda riddada ayaa boob iyo burburin u geystay guri ay leeyihiin qoysas shacab ah arrinkaasoo siyaabooyin kala duwan looga falceliyey waxaa sii xoogaysanaya shakiga laga qabo inay burburaan wadahadallada u dhexeeya mucaaradka iyo xasan gurguurte xilli xubnaha mucaaradku ay eedeen cusub u jeediyeen murtad gurguurte xaflad lagu daafuraya madarase lagu baranaya taxfiidka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan munaasabad lagu caleema saaraya suldaanka guud ee beesha harti ee labada jubbo ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan mid ka mida wargeysyada dalalka reer galbeedka oo daawacay warbixin ciwaan looga dhigay daruurta kacdoonka islaamiga oo ay hogaaminayaan jihaadiyiinta al-shabaab oo dul hoganaysa dalka soomaaliya
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي waa subax arbaca ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha safar sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran maleeshiya ka tirsan murtadiinta puntland oo ka cabanaya mushaar la-aan ayaa saacadihii lasoo dhaafay xirtay garoonka diyaaradaha ee magaalada garawe nuur cali warsame abuushayiba ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya magaalada garowe ee ah xarunta gobolka nugaal ayaa sheegaya in maleeshiyaad gadoodsan oo ka tirsan maamul goboleedka jaalildirirka puntland ay shalay xirteen wadada aada garoonka diyaaradaha magaaladaasi maleeshiyaadkan ayaa ka cabanaya mushaar la-aan haysato muddo dhowr bilood ah waxayna culeysyadaasi keeneen inay isku fidiyaan jid muhiim ah oo ka baxa magaalada sidoo kalena gala airboorka magaaladaasi sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay gaadiid ku xayiran wadada u dhexeysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada garoowe dadka rayidka ah ayay ciidanka gadoodsani ku amrayeen inaysan bixi karin oo ay iyagu wadada u xiran tahay ilwareedo ayaa soo sheegay in gadoodka maleeshiyaadka riddada puntland uu hakadgeliyey isku socodka gaadiidka iyo kan dadweynaha iyo sidoo kale diyaarado kasoo degi lahaa garoonka diyaaradaha magaaladaasi mid ka mid a gaadiidleyda goobta lagu xiiray ayaa soo duubay muuqaal muujinaya gaadiidka ku xiiran wadada isku xirta garoonka diyaaradaha iyo magaalada ma ahan markii ugu horreysay oo maleeshiyaad maamulka murtad siciidani ka tirsan ay xirtaan wadooyinka ku yaala magaalo madaxda gobolka nugaal ee garoowe iyo magaalooyinka kale uu maamulkaasi ka armiyo iyagoo ka cabanaya mushaar la-aan haysata bilooyin dhowr ah waxayna tani kala mid yihiin maleeshiyaadka kooxda ardada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada kale kuwaasoo marka lagu adeegto meel cidlaha looga dhaqaaqo ama saraakiil iyo mas-uuliyiin lunsadaana lacagihii loogu talagalay mahadsani daawishayba sargaal ka tirsan kooxda riddada ayaa boob iyo burburin u geystay guri ay leeyihiin qoysas shacab ah arrinkaasoo siyaabooyin kala duwan looga falceliyey sida warbixintan uu ku haya bashiir muxiyidiin abu ayman magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa meel sare gaaray boobka lagu hayo hantida shacabka soomaalida waxaana foolxumadan geysanaya saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya dhacdo ka dhacda degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ayuu mid ka mid ah saraakiisha murtadiinta ku burburiyey guri ay lahaayeen qoyska reer sheekh xuseen mursal oo ah qoys laga yaqaan degmada liibaan cali yarow oo ka tirsan saraakiisha murtadiinta caanna ku ah falalka ashaadaladirinimo ayaa isagoo ciidamo wata wuxuu cagaf ku burburiyey guriga islamarkaana waxay maleeshaadkiisu jirdil u geysteen dumar deganaa gurigaasi warbaahinta maxalligaha iyo baraha bulshada ayaa qabsaday dhacdadan oo bannaan ka soo dhigtay bahalnimada murtadiinta waxayna beegsanayaan dadka barmageedyada loo yaqaan oo ay ka mid yihiin dumarka ehelka leh milkiyadda gurigan ay murtadiintu boobayaan ayaa warbaahinta la hadlay waxayna faahfaahiyeen sida ay wax u dhaceen iyo cidda boobaysa The man named Liban Ali Yoro used his power to scam and take this piece of land for himself and his brother.
ingiriiskaan deganaa qurba ku noolaan ahay waan soo guuray hooyadayoo boqol jiraan wataa oo waayeela waddankayga u soo noqday ilmahayga yurub ku dhashayaan keenay ayagoo af soomaali oqoonin waddankii gurigayga aan ku noolaa oo hooyaday boqol jir aan ku haysta ayaa laygu kordumiyey markaan maxkamadihii istaagana waxaa lay dhahay meel alle meel fulin ay ka imaatay meelay tahay ma aha ma jirto afarta geesi talayga mara ayaa shal suuqaan laygu jiijiiday waxaan idhi ha la itixgeliyo hooyo muwaadilaan ahay waddankaygaan joogaa qurbaan ku noolaa afartan sano waa ka soo hoyday lixdan iyo shan jiraan ahay inaan waddankayga ku dhinto aanu imid ilmahaygan ay wax baraan wax ayaan u soo qaaday dagaalkaasoo jira waxaan ugu haysta ninka maxkamadda ugu horreeya ayaa walaalkiis guriga ku qartoo iga dhacaayo gurigan iga jiji meel kasta waa geli weyne marka waxaan s- codsanaynaa in xaquuqdayna aan helno mawaadin soomaaliya nahay waddamo kalaan qurbo ku soo nooleen waddankayna u imaanay inaan ku- ku baahi baxno oon degno haddii nalaga sii eryo soo dhibaato maaha
odayaasha iyo waxgaradka degmada xamar jajab ayaa sheegay in qoyskan lagula kacay falxad gudub ah kaasoo ay geysanayaan madax ka tirsan kooxda hirdada soomaaliya waxaa nool yimid askaraa noo timid niman booliis oo dhallinyaraa noo yimid dadkii degganaa guriga ayay handadeen furuyaashay ka qaateen gurigana si deg deg ugu guuray yidhaahdeen alaabtiina bannaankay ka saareen annaga markay arrintaas dhacday waa baxnay saldhigga degmada xamar jajab aan tagnay ee, maaragtay taliyaha waa wacnay waxay noo sheegtay warqadda fulinta inaana ayada haynin xafiiskuu ka maqnaa annaga marka gurignagii oo la jibiyey oo maaragtay ayaan u nimid waxaan damacnay haaba la jibiye inaan sawir ka qaadano gabadhaas yarad u jeedaan oo maaragtay si ayadaba sheeganays yurub ku dhalatay yurubna ku soo kortay weligeedna aan soomaaliya yimid laakiin u timaaddi meeshaan inay dadkeeda iyo dhaqankeeda ay ku barato ee dadkeedana ay caawiso wax barto Ah, ciidamadii shali joogay qadaadkay ka qabteen taleefoonkana way ka qaateen waa wax lala yaabo marka arrintaas nagu dhacday annaga waxaan waxaan ogaanay marka arrintan gacan kale inay ka dambayso oo dadka wax jibinaya inay shaqo ku lahayn nin la yidhi maaragtay haddii loo koodmaayo maxkamadda ayuu maaragtay u sarreeyaa la leeyahay ayaa maaragtay haddii ilaah ku idmahaya ayaa ka dambeeya oo daaha da- dabadiisa jooga meesha markaan imaadayna ciidamadii laftikooda way noo sheegeen muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa magaalada caasimadda ee muqdisho ku sii kordhaya falalka lagu boobayo hantida dadka muslimiinta taasoo hormuud u yihiin madaxa kooxda hirdada soomaaliya murtad xasan gurguurte iyo ra-iisul wasaarihiisa xamse cabdibarre mahadsanid bashir waxaa sii xoogeystay shakiga laga qabo inay burburaan wadahadallada u dhexeeya mucaaradka iyo xasan gurguurte xilli xubnaha mucaaradku ay eedeyn cusub u jeediyeen murtad gurguurte khaalid xasan ayaa warbixintan inoo haya kadib markii shalay madaxa kooxda ridada soomaaliya uu tegay xarunta guddiga doorashooyinka ee uu magacaabay kadibna uu sheegay inuu iska diiwaan geliyey waxa uu ku sheegay doorashada qof iyo codka ah ee uu doonayo inuu qabto ayaa dhalisay hadal hayn ballaaran iyadoona arrinkaas ay ka falceliyeen mucaaradka tallaabadan uu qaaday xasan gurguurte ayaa dhalisay shaki weyn oo ku aadan in aysan wax natiijaha aysan ka soo bixi karin shirka u socda mucaaradka iyo gurguurte xilli gurguurta uu fulinayo qodob ay diidan yihiin mucaaradka ee laysku hayo murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan xubnaha mucaaradka oo bartiisa facebooka kusoo qoray qoraal uga falceliyey tallaabada uu qaaday xasan gurguurte ayaa qoraalkiisa ku yidhi sidaan qof iyo qori oo ula jeeday in haddii ay mucaarad yihiin ay qaadan doonaan qoriga islamarkaana ay kasoo horjeesa doonaan qorshaha gurguurte hadalka murtad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sidoo kale dhaliyey hadal hayn ballaaran iyadoona dadka qaar ku fasireen inuu fashil qarka u saaran yahay kulanka lagu wado inuu dhex maro gurguurta iyo mucaaradka maadaama labada dhinac ay sii kala fogaanayaan kooxda ridada soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waday qorshe ay ku sheegtay isdiiwaangelinta doorashada iyadoona dadka shacabka ah ka qafaalanaysay wadooyinka magaalada muqdisho intaas kadibna la leeyahay xoog isku diiwaan geliya mid ka mid ah haweenka muqdisho ee arrintaas ku dhacday ayaa warbaahinta kaga warantay
maanta waxaa dhacday cunugan agoonka oo cuuryaanka ah anigoo kab tegay ee aas taqasho weyne jawaanka soo aruur isdhahaaye ee jawaanta markaan kasoo aruur isdhahaaye aad jidka isbaaraa lee dhigtay gaari tignika aad jidka isbaara ii dhigatay gaari tignika hataa ii dhigatay waa ii gacanjeysa waaye wata sawirkaa maxaan ka dhiga fasaxawada waxaa cuna male beerkooda aniga cunugayga qaajaya saxaaradeese beerkooda aniga xaan ka dheefaa dowlada xaan ka dheefaa
lama oga halka uu ku biyo shuban doono khilaafka u dhexeeya gurguurta iyo mucaaradka xilli muddo ka badan laba bilood ay socdeen kulabo labada dhinac u dhexeeyey oo ilaa iyo haatan wax natiijo ah aysan kasoo bixin mahadsanid khaalid xaflad lagu daahfuraya madraso lagu baranaya taxfiidka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga hiiraan waa kan cabdiqani maxamed oo warbixintan inoo haya maamulka islaamigaha ee degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa madaraso lagu xifdinayo qur-aanka kariimka ka hirgeliyey degmadaasi taasoo u gaar ah gabdhaha da-yarta ah madarasada oo lagu magacaabo al-furqaan ee barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka waxaa xafladii furitaankeeda kasoo qeybgalay culimo mas-uuliyiin nuqabo iyo waalidiin waxaana laga jeediyey kalimaad kala duwan ugu horeyn sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ayaa kalimad dardaaran ah goobta ka jeediyey galabta waxaan isugu nimid meeshaan u joognaa fitaax waxaa weeyaan madarasa qur-aaniya waxaa aad u qiimo badan oo nicmooyinka alla subxaana watacala uu bixiyay ka mid tahay qur-aankuna si aad ogtiin walaalayaal waxa allaha subxaana watacala lagu raaligeliyo oo allah loogu dhowaado ayuu ugu horeeyaa waa alla kalaamkiisa weye subxaana watacaala halka xaraf oo lagu dhawaaqo ayaa ajir laga helaya xaraf xaraf baa lagugu xisaabayaa nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu leeyahy man qara'a xarfan min kitaabillahi falahu bihi xasana walxasanatu bicashri amhaaliha laa aqulu alif laa miim xarf walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarf ninkii aqriya xaraf kitaabka ilaahay ka mid a xasan uu leeyahay xasanaduna haddee waxaa weeyaan bicashri amhaaliha inta ugu yar ee qofka muslimka xasanadu loo laablaabayo waa ugu yaraan toban baa loogu dhufanayaa alif laa miim nabigu wuxuu yidhi ma dhahayo waa hal xaraf ma dhahayo alifku waa xaraf laamku waa xaraf miimkuna waa xaraf yacni xaraf walba oad ku dhawaaqdo kitaabka ilaahi subxana watacaala qur-aan ka mid ah waxa weye ajir gaar ah ayaa lagu qorayaa qiyaam marka la tago waxa dadka lagu qiimayn ku qiimo badan yihiin jannada gelideedan ay ku kala sarreeyaan waxa weeyaan waa qur-aanka ilaahi subxana watacaala fadl iyo sharaf qur-aanka waxaa ugu filan inuu kalaamka alle subxaana watacaala uu yahay ayaa fadli ugu filan wahada kitaabun anzalnaahu mubaarakun fattabicuuh kana waa kitaabaan soo dejin nebigule xag ilaahay baa laga soo dejiyey alfaadiisa iyo macaanidiisa labaduu xag alle ka yimaadeen waa mubaarag waa barakaysan yahay oo khayr badan yahay oo khayrkiisu haddii wax la koobi kara maaha raaca baa yaana la leeyahay waa ilaahay baa noo soo deji isaga dastuur noo ah khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah khayriyaddii isagaa lagu soo ururiyey ninka bartay dadkana baraya oo macaanidiisa iyo alfaadiisa iyo axkaamtiisa iyo dhammaan dadka baraya dadkaasa idin ku fiican intaasi kadib waxaa dhankooda munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah nuqabada wilaayada ah iyo waalidiinta runtii sidau sheekhu sheegay waa dowlatul qur'aan ayaa dhalatay waa ognahay annagu sidaan wax ku soo barannay ka sheekayn mayno waa kulley waa faa'iido weynay ahayd laakiin xadaarad ayaa la gaaray maantay xadaarad waxaa la gaaray laga hoos baxay dowladihii calmaaniga oo dugsiyada buushashka qur-aanka buushashka ka dhigi jiray madrasadaha kaloo maadigana dabaqyada ka dhigi jiray runtii ilaahay baa naga riday ilaahay maanta dowlad qur'aan ayuuna siiyey allahaas ayaa mahad iska leh midda kale gabdhaha muslimaadka ah ee maalmahan sida badan xaflado badan oon ka qayb galnay ayaa jirta oo ka dhacday degmadan buqa qable walaayada islaamiga hiiraan runtii inta badan waa gabdho ayay u badnaayeen wiilashu way ku yaraayeen waxaan leenahay insha allahu tacaala gabdhuhu waa xilligii la dhihi jiray gabar qur'aan baran mayse ee xoolaha la raacin jiray ilaahay subxaanahu watacaala ayaa naga bixiyey taasna waxaa keenay dowladda islaamiga waalidiinta gabdhahoodii keenay qur'aanka kariimka ajir aan la soo koobi karin ilaahay ha siiyo madarasadan khayrka badan oo lagu furayo cusub gabdheheenna wax lagu baraya alxamdulilah ilaahan haddaas aan bilow i dhammaad lahayn u jeedinaynaa mahad ilaahay kasuku gabdheheenna khayrka badan mar walba madaraso hor le furaya ilaha barakeen leenahay waalidiinta oo ilmaha isu keentay allaha barakeeyo culummadeenna khayrka badan waaligeenna iyo sheekheena sheekh yuusuf iyo daaciyeenna khayr allaha siiyo oo daaciyaasha kulli alxamdulilah ilaahan mahad dhammaad iyo bilow aan lahayn ujeedinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi madarasada alfurqaan ee ay wax ku baran doonaan gabdhaha yaryar ayaa ku biiraysa madaarista waxbarasho ee ka howlgala magaalada buqa qable mahadsanid cabdiqani munaasabad lagu caleema saaray suldaanka guud ee beesha harti ee labada jubba ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sida warbixintan uu ku faahfaahinaya casaam carafaat munaasabadan oo si heer saraa loo saagaasmay islamarkaana ka dhacday degmada jamaam ee wilaayada jubbada dhexe ayaa beelaha hartaydaga wilaayaadka jubbada hoose jubbada dhexe ku caalima saaranayay suldaan cusub uu ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka waa xaafladeen ka soo qaybgalay culimuudiin odayaal dhaqameed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada intay socotay xafladan ayaa waxaa ka hadlay culimmada kale ah sheekh balli iyo sheekh xayaakallah oo ka mid ah martidii ka soo qayb gashay calimasaarka suldaanka cusub ee beelaha harti waxaan leenahay walaalayaalow marka maalmahan socda ee ordayaayey waa maalmo taariikh leh waxaa dhici doonta mustaqbalka dhow oo aan fogeyn insha allahu tacaala jihaadkani wuu guulaysan doonaa waddanka bariga afrikana wuu xukumi doonaa isagoo dowlad islaama oo cid ay ka amar qaadatoon ilaahay aynan jirin ayaa iman doonta salaadiinta la tansiibinayo ee loo caleema saarayay allaha ka baqdaan reeraha taariikh fiican ha uga tagaan reerahan waxan waa taariikh isqoraysa intan hadda aynu ku jirna ee wilaayaadka ah qoys walba oo jihaadkaa garab istaagay berri waxaad arki doontaan iyada oo lagu dhiganayo iskuullada hoose dhexe ilaa sare ilaa heer jaamacadeed laleeyahay qabiil hebel taariikhdu markay intaa ahayd jihaadka uu garab istaagay intaasoo geelu ku bixiyey intaasoo garabba ku bixiyey waxaan isku dardaarmaynaa marka towxiidku inuu yahay geedka marka ugu horeeya baxaya oo jiridiisu ay gudaha ay galayso ayanqusu diinu wa ana xayun ma diintaa hoos noqonaysa anigoo isim ah anigoo macnaha koofi wata sacad ibnu mucaad booskiisii jooga sacad ibnu cubaada booskiisii jooga dufayl ibnu camri dawsi booskiisa jooga miyaa diintu ay gaasiraysaa oo hoos noqonaysa sidaa inuu fakaraa la doonayo sidoo kale waxaa halkaasi kelimaad ka jeediyay odayaashii waxgaradka beelaha harti waxa weeye dadka diinta ku wacyigelisid dacwateryaas ku dhex samaysid dadka inaad dacwada iyo diinta gaarsiisid baa lagaa rabaa inaad cadaalad ku hogaamisid baa lagaa rabaa walaalkan wuxuu xaq noogu yeelanayaa mas-uuliyadda aynu u dhiibnay ee una dooranin eanu u ducaynay inaynu garab iyo gaashaan ugu noqonno inaynu u nasteexayno inaan u kaalmayno inaan maaratay wixii aan maaratay ku dheernahay oo khibrada aan ugu kaalmayno xaq baynu ugu yeelanayaa beeshana si gaara waxaan ugu dardaarmaynaa inay garab istaagaan suldaanka ugu dambeyntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay suldaanka cusub ee beelaha harti suldaan maslax cali maxamed isagoona ballanqaaday inuu beesha ku hogaami doono ku dhaqanka shareecada islaamka beelweynta ree harti ee arrintan ii dooratay inaan naqiibka u noqdo kuna hogaamiyo shareecada islaamka kitaabka qur-aanka ku dhaqankiisa oo ii doorteen oo ku bixiyey arrintaa juhda badan iyo fadhi badan iyo waqti badan buu ku bixiyey maadaama kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ku hogaamiye raalli ka noqdeen waxaan leeyahay sabcan wadaaca inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala adeecid aan iska adeecno awaamirta ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama aniga mas-uul iga dhigateen arrinta ayada inaan isku adeecno aan ismaqalno tafaraaruq iyo taladar aan iska dhaafno ree harti intaasaan kula dardaarmaa anigana sidoo kale waxaan ka ballan qaaday horan aga ballan qaaday haddeerna ka ballan qaadaya kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala noo soo dejiyey inaan ummadda ku hogaamiyo ku dhaqo aan ugu yeero asagana ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ku caabudno intaas inta insha allah aan markhaati gelina
munaasabadan ay ku calimasaaranaysa suldaanka cusub beelaha harti ee degta wilaayaadka jubbada dhexe jubbada hoose ayaa qayb ka ah tartanka u dhexeeya qabaa'ilada dega wilaayaadka islaamiga oo ku tartamaya nabadoon ee ugaas ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid casaam ugu dambeyntiina waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa mid ka mida wargeysyada dalalka reer galbeedka oo daabacay warbixin ciwaan looga dhigay daruurta kacdoonka islaamiga oo ay hogaaminayaan jihaadiyiinta al-shabaab oo dul hoganaysa dalka soomaaliya waa kan cusmaan axmed dhuubow kacdoon islaami ah oo ay hogaaminayaan jihaadiyiinta al-shabaab oo dul hoganaya dalka soomaaliya waa nuxurka ciwaan dahfur looga dhigay xaaladda ay haatan ku sugan tahay soomaaliya oo uu faafiyey wargeyska the telegaraaf oo ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer waddamada reer galbeedka gaar ahaan dalka ingiriiska wargeesku wuxuu warbixintiisu ku bilaabay magaca gabar la yidhaahdo fartuun xaashi warsame oo uu sheegay in ay maqaaxi shaah laga cabo ku leedahay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gabadhan ayaa wargeyska u sheegtay in maalin walba ay maqasho hadal sheegaya in mujaahidiinta al-shabaab ay ku soo dhow yihiin magaalada caasimadda ah ayna suuragal tahay in ay la wareegaan waddanka haddii macaamiishu ay i dareemaan in aan dhegaysanayo sheekooyinka ku aadan soo karaar qaadashada kooxda al-shabaab codkooda hoos ayay u dhigayaan ayay fartuun xaashi u sheegtay wargeyska the telegaraaf oo hoosta ka xariiqay in hadalheynta wararka guulaha mujaahidiinta iyo in ay kulaalayaan caasimadda soomaaliya iyo sidoo kale soo hadalqaadidda fashilka riddada oo ay dhammaantood yihiin mowduuc khatar ah oo xasaasi ah sida ay mujaahidiintu u kulaalayaan muqdisho ayay iftiimisay fartuun xaashi waxayna tidhi qof walba wuu dareemayaa dagaalka wuxuu ka socdaa bannaanka muqdisho al-shabaabna waxay sii wadaan inay soo dhowaadaan sidaasi darteed haddii al-shabaab ay sii wadaan qabsashada dhulka markaasi way iska caddahay in muqdisho ay la kulmi doonto isla masiirkaasi gabadhan u warrantay wargeyska ayaa dhinaca kale muujisay in cabsi kaste iyo cagajugleynta ka imaanaysa kooxda riddada haddana aan laga aamusi karin xaqiiqada meesha taalla waxayna iyadoo arrintaasi ka hadlaysa tidhi ilaaladu meel kasta ayay joogtaa laakiin mararka qaarkood waxaad arkaysaa adigoo ka hadlaya xaqiiqada waddanka ka jirta wargeesku wuxuu xusay in geesiyada towxiidku ay bilaabeen weeraro ballaaran islamarkaana ay qabsadeen tobannaan magaalo iyo tuulooyin ka tirsan gobollada ku xeeran caasimadda soomaaliya tan iyo bishii labaad ee sannadkan lagu guda jiro ee horumar hami leh ayuu wargeysku ku micneeyey guulaha isdabajooga ah ee allah subxaana wa tacaala ku manaystay mujaahidiinta wuxuuna sheegay inay afka ciidda u dareen maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya kuwaas oo muddo dhowr sanaa sheegan jiray guulo iyagoo taageero ka helaya waxaa looga yeero beesha caalamka oo ah kufaarta jinsiyadaha kala duwan leh ee ku soo duushay dalka soomaaliya howlgalka saliibiga ah ee loo wakiishay ciidamada calooshoodu shaqaystayaasha afrikaanta iyo kororka baaxadda leh ee duqeymaha cirka ee dowladda siliibyadda maraykanka ay ka fulisay soomaaliya intii uu xilka hayay donald trump ayay warbixintu shaacisay in gebi ahaanba ay fashilmeen kuna guul daraysteen in ay joojiyaan taqadumka mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sidoo kale wargeysku tilmaamay in mujaahidiintu ay u dhabar adeegeen kuna bixiyeen dadaal qaatay muddo badan islamarkaana ay kasbadeen maskaxda iyo quluubta dadkooda iyagoo haatan isku fidiyey ayuu yidhi wargeyska deegaano ballaaran bulshadana ugu garsooraya cadaalad iyagoo ku dhaqmaya nidaam dowladeed oo lagu qotomiyey shareecada islaamka wargeeska the telegaraaf wuxuu ka shanqariyey in dad badan oo ay ka mid yihiin falaqeeyaal caalami ah ay u arkaan horumarka ay mujaahidiinta ku tallaabsanayaan wax la mid ah dhacdooyinkii afghanistaan ka hor guushii mujaahidiinta daalibaan ee sannaddii warbixintu waxay tilmaantay in wadamadii balaayiinta dollar ku bixin jiray duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya oo ay ku jirto dowladda ingiriisku ay daaleen islamarkaana mashruucaasi fashilmay lana dareemayo caajis maaliyadeed oo aysan jirin wax lagu sifeen karo ashley jackson oo ka tirsan xarunta kooxaha hubaysan ayuu wargeysku sheegay in daraasad isbarbardhigah ay ku samaysay mujaahidiinta daalibaan iyo al-shabaab iyadoo u warantay wargeyska the telegaraaf waxaa kale oo ashley jackson ay intaasi raacisay in xasan gurguurta iyo ashraf kaanigii afghanistaan xukumayey ay labadooduba soo qaateen mashruuc loogu magac daray xaslinta oo ka dhan ah mujaahidiinta taasoo abuurtay ayay tidhi maamullo musuq maasuq badan oo cadow ku ah shacabka islamarkaana ku mashquulay danahooda gaarka ah haweenaydan samaysay daraasaddan ayaa sidoo kale u sheegtay wargeyskan laga leeyahay dalka ingiriiska in daalibaan iyo al-shabaab ay si weyn isku shaabahaan marka loo fiiriyo militari ahaan fikrad ahaan iyo weliba qaabdhismeedka wargeysku wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyey in dagaallo culus oo ka socdo meel qiyaastii labaatan iyo shan meel u jirta magaalada muqdisho ay sii go'doomisay ayuu yidhi marba marka ka dambaysa iyadoo deegaano badan oo dhaca gobollada hiiraan shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ay si buuxda ula wareegeen mujaahidiinta al-shabaab kooxda riddada soomaaliya ayuu wargeysku sheegay inay si carale ugu hortagaan saadaal kasta oo tilmaan ka bixisa in muqdisho ay qarka u saaran tahay la wareegidda mujaahidiinta maadaama ayuu yidhi kooxdaasi ay cabsi ka qabto in xogahaasi ay ka cabsadaan deeqbixiyaasha iyo taageerayaasha caalamiga ah mid ka mid ah ganacsatada muqdisho sidoo kalena ah qurbijoogtii ka soo laabatay dalka kanada oo diiday in magaciisa la xuso ayaa u sheegay wargeyska in wakhtigan uu ka fikirayo sidii uu dalka ugu bixi lahaa maadaama uu cabsi xoogan ka qabo in dagaalka uu soo gaaro kuna fido gudaha magaalada muqdisho ganacsadahan ka soo laabtay kanada oo sii faahfaahinaya arrintan iyo walwalka uu ka qabo ayaa yidhi toban sano ka hor ayaan halkan ku soo laabtay laakiin xilligaasi magaalada waxaa ka dhici jiray qaraxyo iyo dilil mana qabin cabsi intaan la eg qofna ma oga waxa xiga oo dhici doona taasi waa sababta qof kasta ku abuurtay cabsida iyadoo dadka intooda badan ee ku nool muqdisho ay og yihiin in magaalooyin iyo deegaanno badan ay gacanta ka baxeen dagaalkana uu ka socdo meel u dhow afgooye wargeeskada telegaraaf wuxuu sheegay in mujaahidiinta al-shabaab ay wacad ku mareen in dalka ay ku soo dabaalayaan ku dhaqanka shareecada islaamka islamarkaana ay gaashaanka u daruurayaan dimuqraadiyadda iyo dhaqamada gaalada cabdiraxmaan nuur xasan oo ka mid ah darawallada soomaalida isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayuu u warramay wargeyska wuxuuna sheegay in shacabka soomaaliyeed ay si weyn u nicib yihiin kooxda riddada soomaaliya wuxuuna isagoo arrimahaasi ka hadlaya uu yidhi al-shabaab waa laga baqaa laakiin dowladda waa la nicib yahay wargeyska waxaa sidoo kale uu soo hadal qaaday qaar ka mid ah howlgalladii ugu dambeeyey wuxuuna sheegay in mujaahidiintu ay bishii hore la wareegeen magaalooyinka istaraatiijiga ah ee muqokori iyo maxaas iyadoo maleeshiyaadka riddadu ay quus ka muujiyeen inay qaadaan weerar rogaal celis ah mid ka mid a askarta murtadiinta ayuu wargeyska sheegay inuu ka soo goostay maleeshiyaadka riddada wuxuuna yidhi magaalooyinka kolba mid ayaa la soo qabsanayay annaguna waxaan ogaanay in muddo yar kadib nala soo gaari doono oo nala dili doono askari kale oo isna diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa isagoo u warramaya wargeyskani yidhi ciidanku waxay qabsanayaan magaalo kadibna al-shabaab ayaa qabsanaya mar kale ciidanku way soo laabanayaan laakiin al-shabaab ayaa mar kale la wareegaysa magaalada waxay socotay arrintaasi sannado badan askar aad u badan oo da'yar ayaa dhintay qaar kaloo badanna inay dhintaan ayay ka cabsi qabaan mana rabaan inay la dagaalamaan al-shabaab ayuu yidhi askarigaasi howlgallo ballaaran oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen labada shabeelle iyo gobollada dhexe bishii shacbaan ee lasoo dhaafay ayaa ku soo idlaaday guulo waxayna mujaahidiintu allaha fadligiis dib ula wareegeen magaalooyin iyo degmooyin uu cadowga saliibiga ah ixtilaalay sannadii labada kun lix iyo tobankii kuwaas oo hadda xor ah magaalooyinkaas waxaa ugu caansan maxaas biyocadde mirtaqwe iyo awdhig mahadsaned cusmaan warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid ka xigaan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu